iyadoo ay weli gobolka gedo ka taagan tahay xiisadda u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ayuu axmed madoobe guddoomiye cusub u soo magacaabay gobolkaas kadib markii uu guddoomiyihii hore la saftay dowladda federaalka maxamed xuseen isaaq oo loo yaqaano alkaadi ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee maamulka jubbaland ugu magacaaban gobolka gedo sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday axmed madoobe cabdulaahi cabdi jaamac loo garan og yahay shimbir ayuu hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland sheegay inuu xilkii ka qaaday isagoo u sababeeyey kadib markii uu la saftay dowladda federaalka waxaana kan hadda loo magacaabay xilkiisa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii shimbir magacaabista guddoomiyaha cusub ayaa timid xilli dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay xiisad ka taagneyd gobolka jubbada hoose haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo uu axmed madoobe xil ka qaado mas-uuliyiin hoos yimaada xukuumaddiisa bishii nofembar ee sannadkan sii dhammaanaya ayay ahayd mar uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii degmada badhaadhe taas oo uu u saleeyey boqolaalkii askari ee ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu daabulay deegaanka raskamboni oo hoos taga badhaadhe